bismillaahi raxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta aynu jecelnahay oo meel waliba aad ku sugan tihiin waa maalinimo jimco ah taariikhduna ay ku astaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha abriil sannadda labada kun afar iyo tobanka ku soo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in maanta dagaal halkaasi uu ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ah ee soomaaliya kuwaasoona ka kala tirsan booliska iyo militariga ciidamada booliska ayaa waxaa la sheegay inay kusii wajahnayeen degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo dhowaan lagu talagalay in ciidamo boolisa oo tiro lagu kordhiyo kuwa haatan ka howlgala gudaha degmada jowhar ayaa waxaa la sheegay maanta iyagoo kusii wajahan halkaasi in wadada ay u galeen ciidamo militari oo ka amar qaata gudoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ayna ka dhacday israsaaseyn in muddo ah qaadatay iyadoona inta la xaqiijiyay ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi ilaa iyo shan askari oo ka tirsan ciidamadii booliska oo mid ka mid ah u ahaa sarkaalkii ciidankaasi ama taliyihii shabeellaha dhexe ee dowladda federaalk soomaaliya halkaasi ay ugu talagashay wararka ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in gawaaridii ciidankaasi ay wateen uu la wareegay gudoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoona sidoo kale la sheegaya haatan in dhaawacyadii waxyeelada ay kasoo gaartay rabshadii maanta ka dhacday degmada balcadna la gaarsiiyey qaarkooda degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe welwili waxwara kama soo bixin hay-adaha kala duwan ee qaranka gaar ahaan militariga booliska iyo sidoo kale nabad sugidda waxaana sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay jiray xurguf siyaasadeed oo u dhexaysay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale midka degmada balcada iyadoona la xasuusta kol hore shaqaaqooyin caynkan oo kale in hore ay u dhex martay dhinacyadaasi isku haya maamulka gobolka shabeellaha dhexe afhayeenka maamulka gobolka shabeellaha dhexe ee dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey shaqaaqada ka dhacday degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe asigoona tilmaamay in arintaasi ay tahay mid uu ka dambeeyey gudoomiyaha gobol gudoomiyaha degmada balcad ee dowladda soomaaliya oo eedda dusha kaga tuuray kuna tilmaamay shaqsi caadaystay falalka caynkaasi ah
waxaweye waxaa jidka laba booliis ahaa u gal goomihii degmada meeshaana hortii khasaara ka dhacday sababtoo ciidan booliisa oo kusoo wagaan degmada jowhar oo ra-iisul wasaaruhu u ballan qaaday degmada jowhar ciidankii oo runtii ama awaamirta kasoo baxayna waxaa wada wallaahi khasaare xoogaa ka dhashay xal dhaawac meesha ay jiraan hadba yeeshee hadda anagu waxaan maqal ahaan nagu soo gaaray ilaa lix askimadii ah in dhaawacyo xoog leh ay soo gaareen oo uu ku jiro taliyi qaybta booliska gobolka shabeellada dhexe iyo weliba in uu ka qaafirwaari qooqan ah oo ay wateen qaarkood kuwa kalena juqd uu ku marka khasaaruhuna intaasoo u ka bukan karaan walwalaa gudoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ahna xarunta gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in rasaas maalintii shalay ahaa qarax ka dhacay degmadaasi ay fureen ciidamo ka tirsan kuwa amisom uu sheegay inay ahaayeen dadkii rasaastaasi lagu furay ururka al-shabaab rasaasta furitaankeeda ayaa waxa uu imaaday ka gadaal markii qarax aada u xoogan lala bartilmaameysaday mid ka mid a gawaaridii ay wateen ciidamada amisom gudaha degmada marka ee xarunta gobolkaasi iyadoona la sheegayay in khasaarooyin kala duwan ay ka dhasheen rasaastaasi gudoomiyaha degmadaasi ayaana beeniyey in rasaastaasi ay ahayd mid ku talagala balse waxa uu sheegay in rasaasta lagu furay dadkii ka dambeeyey qaraxaasi lana bartilmaameysaday ciidamadii kolonyada amisom ee halkaasi marayay waxa uuna tilmaamay inta badan markii ciidamo lala bartilmaameysada qarax inay dhici karto in rasaas ay furaan taasina aysan ahayn ujeedadeedu mid ku talagal ah sida hadalka uu u dhigay gudoomiyaha degmada marka maxamed cusmaan yariisow xadgudub ay sheegeen xadgudub waxaa la yidhahdaa dadka oragtoo markasta meesha waa mari jirtay waana soo mari jirtay dadna maxabarihi jirin ciidanka dowladdana meesha waa mari jireen markasta dad kuma dhaawacaynin dhibka waxaa keenay qaraxaas qaraxaas iskaas u dhacne kullada ciidamada macnaha xabad inay ridayaan lama isweydiin meel kasta ayna ka dhacda arrintaas qaraxaas anisom loo dhigaya ka dambeeyey maalin kadib meesha anisom markasta baawarteeda waa martaa ciidamada dowladda baawarteeda marta anoo mas-uul ah meesha dhamarna laakiin marka qaraxaas dhacana kulley kelisa ciidamada waa kulley waa xabad way ridayaan si lama filaan ku dhaco maahin dad oo shacab liska laayo xabad liskaga furo meel aan qarax ka dhicin maahin taas waxaan dhihi lahaa hadii anisom ay ama ciidamada dowladda meesha ayaga maraayo kas imaad xabad ay furi lahayn sugaa macnaa su-aal ka dhan waayo taas oo ah xuquuqul islaamka ka baxsan inta badan ciidamada amisom ayaa lagu eedeeyaa tacadiya ka dhana arrimaha xuquuqda aadanaha inay ka geystaan goobaha dalka soomaaliya ay kaga sugan yihiin iyadoona sidoo kale la xasuusto inta badan tacadiye ka dhana xuquuqda aadanaha inay horey u geysteen oo ayna ka mid tahay dhowaan muwaadin soomaali ah oo gaari ay ku jiirsiiyeen wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho iyadoona inta badan goobaha qaraxyada lagula bartilmaamaysada adeegsada rasaas aada u xoogan taasoona ay u furayaan afarta bajiho iyadoo aanan xaqiijinaynin halka iyo goobta ay wax kaga imaanayaan ciidamadaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay ku hortegi doonto dhageysiga moobeelada madaxda sare ee dowladda soomaaliya xilli dhowaan la shaaciyey in dowladda maraykanka ay horey u dhageysatay allaha u naxariistay taleefonkii madaxweynihii hore ku-meelgaarka ah ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda soomaaliya oo maanta la hadlayay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda culays ay saari doonto sidii ay kaga hortegi lahayd in la dhageysto taleefanada madaxda dowladda soomaaliya waxayna tilmaameen in arrintaasi ay iska kaashan doonaan ayaga iyo sidoo kale hay-ado dhowr ah ayna ku guuleysan doonaan sidii ay kaga hortegi lahaayeen arrintaasi dhanka kale waxa uu ka hadlay wasiirku adeega boostada iyo isgaarsiinta oo mar kale dib u soo noolaaday tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya xukuumadda soomaaliyana waxa ay tilmaantay mar kale inay dardargeli doonto dhisidda maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka soomaaliya si loo dardargeliyo dib u heshiisiinta shacabka soomaaliyeed oo in muddaha ku kala aragti duwanaa xaaladda ka jirta dalka soomaaliya afhayeenka xukuumadda soomaaliya ayaa tilmaamay in xukuumaddu haatan ay dardargeli doonto dhisidda maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka soomaaliya si loo hirgeliyo arrinta federaalisimka ee dowladda soomaaliya ay hiigsanayso ka hor sannada labada kun lix iyo tobanka markaasoo la filayo in dalka soomaaliya ay ka dhacdo doorashooyin ay shacabka soomaaliyeed ku dooran doonaan cidda ay u dhiibanayaan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya samaynta maamulada degmooyinka oo qayb ka noqonaya xasaa iyo dib u heshiisiinta dalka soomaaliya ay la damacsan tahay xukuumadda soomaaliya si soomaaliya aanay u noqon meel fowda ah oo mararka qaarkood goobaha qaarkood haddii aanay ka jirin maamul ama nidaam aanay uga faa'iidaysan dadka nabaddiidka ahna wasaaradda difaaca ee xukuumadda soomaaliyana waxa ay maanta faahfaahino ka bixisay ciidamadii shalay soo gaaray gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kuwaasoona ka socda dalka uganda qeybna ka ah ciidamo horudhac ah oo loogu talagalay ilaalinta xarumaha qaramada midoobe ay ku leedahay gudaha magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya wasiirka wasaaraddaasi maxamed xaaji ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa ka madax bannaan kuwa amisom ayna ujeedkooda u yahay oo keliya ilaalinta shaqaalaha rayidka iyo xarumaha ay leedahay qaramada midoobey ee ku yaala gudaha dalka soomaaliya waxa uuna tilmaamay ciidamadaas inay horudhac u yihiin afar boqol iyo toban askari oo la filaya inay soo gaaraan gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya si ay kaga qayb qaataan ilaalinta xarumaha qaramada midoobey iyo sidoo kale shaqaalaha rayidka ee u shaqeeya ciidamadaasi ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaanba ay yihiin kuwa ka imaanaya dalka uganda ayna ka madax bannaan yihiin ciidamada kale ee ku sugan dalka soomaaliya ee amisom ayagoo kumaga ku howlgalaya waxa uuna tilmaamay ciidamadaasi inay yihiin kuwa si hoosa u hoostegi doono qaramada midoobe maalintii shalay ayay ahayd markii ay soo gaareen gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya boqol askari oo horudhac u ah ciidamo la filaya afar boqol iyo toban askari inay gaaraan kuwaasoona soo gaari doona maalmaha soo aadan gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya si ay u ilaaliyaan goobaha qaramada midoobey ay ka leedahay gudaha magaalada muqdisho keenista ciidamadan ayaa waxay imaanaysaa xilli sida la xasuusto bartamaha sanadkii hore ee labada kun saddex iyo tobanka weerar qorshaysan xarunta qaramada midoobey ay ku leedahay gudaha magaalada muqdisho ay ku qaadeen ururka al-shabaab kuwaasoona ku guulaystay muddo saacadaha inay ku dhex dagaalamaan gudaha xaruntaasi ayna qaarijiyeen shaqaalo dhowr oo u shaqaynaya hay-adda qaramada midoobey waxaa maanta xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyihii degmada xamar jajab ee maamulka gobolka banaadir iyadoona guddoomiye cusub lagu bedelay guddoomiyahaasi wareegto kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho jenaraal maxamed xasan xuseen mungaab ayaa waxaa xilkii looga qaaday maxamed cali axmed oo hore u ahaa guddoomiyihii hore ee degmada xamar jajab ee gobolka banaadir iyadoona guddoomiye cusub xilkaasi loo dhiibay waxaana haatan guddoomiyaashii ka howlgeli jiray gobolkani banaadir markii uu gobolka ka arriminayay guddoomiyihii hore ee tarsan haatan ka soo haray ilaa iyo afar guddoomiye iyadoona la filaya maalmaha soo aadanay wareegto ka soo baxda xafiiska guddoomiyaha in ayna xilka looga qaado isbeddel cusubna laga hirgeliyo gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya tani markii uu xilka laga wareegay jenaraal mugab waxaa soconaysay xilka qaadista guddoomiyaal dhowr ah oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyadoon kulo cusub lagu bedelayay waxaana guddoomiyaal dhowra oo la bedelay hore xililka ay ku wareejiyeen kuwa cusub ayagoona wada shaqayn u muujiyey inay kala shaqay doonaan xaaladda amni ee deegaanadaasi warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaartaynu jecelnahay oo maanta waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinayaa anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu